barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaa moojadaha gaagaaban sagaaliyo tobanka labayo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada qaar ka mid ah waddamada geeska afrika
waa sabti bisha februarina waa toban sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiim maxmuud shirwac
qodobadaan idinku hayno idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada ee maantaoo kale aad toddobaad kasta maqli jirteen oo ay toddobaadkan marti noogu yihiin dhallinyaro wacyigelin dhinaca nabadda ah ka wada degmada maxaas ee gobolka hiiraan
door aad iyo aad ayna badanta kulihiin dhallinyarada wax badan ayaan ka qabanaa dhanka dhallinyarada waxyaabahaan ka qabanna waxaa ka mid a xiliyada colaadaha oo kaletood waxaan wacyigelinaan ka sameynaa dadka oo dhallinyarada waxaan ku sameynaa alisti marka labada nimood maalinta xabad isku ridayda hadday nairobi sugeed iskugu tagaan waxay noqonaa axabukay noqonaan labadaas saaxiibay noqonaan waxayna ku noqonaa soomaalinimaday ku noqonaan marka intaasaan ka dhaadhicina ay sheegay dhallinyartu inay ay ka badbaadaan ay iska ilaalishaan dagaalka sababta oo ninkan beri ku dhimana waa garabkiisa waa nin soomaali waa muwaadin waa ku af waa ku luqad
waxaan sidoo kale barnaamijka inta uu socdo ka marnay dhinaca heesaha
door aad iyo aad ayna badanta kulihiin dhallinyarada wax badan
heesaha ayaad dhegaysan doontaan oo qaybaha dambe aad ku maqli doontaan sidoo kale xibinta ciyaaraha ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka oo aan idin dulmarno hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa dhigiisa kuuriyada koofureed ku xasuumay inuu booqdo kuuriyada waqooyi sida ugu dhaqsiha badan ee ugu suura gasho arrinkaas kim yon jong oo ah gabadha ka yar hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ee kim jong un ayuu casuumadaasi si shakhsiyan ugu gudbiyey uu ugu dhiibay sabtidii madaxweynaha kuuriyada koonfureed monjin ing waxaana uu sheegay monjin inuu ka jawaabayay casuumadaasi inuu ka shaqaynayo sidii taasi ay u dhici lahayd loona abuuro xaalado lagama maarmaan ah mustaqbalka si rasmi ah ayay gabadha la dhalatay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi u matalaysa ergada heerka sare ee dalkeeda ka socda ee koonfurta kuuriya jooga kuwaasoo ka qaybgalaya ciyaaraha olombikada ee qaboobaha ka ah oo shalay si rasmi ah uga furmay magaalada pyonjang ee dalka koonfurta kuuriya israel ayaa sheegay inay soo rideen diyaaradda nooca daroonka loo yaqaana oo ay leedahay iiraan taasoo sida ay sheegeen ee laga soo duuliyey syriya islamarkaana wakhti dambeo jimciyaha soo gashay gudaha israel jonathan consres oo ah afhayeen u hadlay ciidamada difaaca israel oo ka hadlayay arrintan ayaa sheegay in israa'iil in ay iiraan mas-uul ka tahay ku xadgudub xoogan oo dhulkooda ah mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ay leedahay ayaa iyadana ciidamada syriya ay soo rideen sabtid iyagoo adeegsaday hubka lidka diyaaradaha ciidanka israa'iil ayaa sheegay in duuliyayaashii ay ku guulaysteen inay ka baxaan diyaaraddaasi ka hor intaan la soo ridin birgre general ronan maneles oo ah hafayeen kale oo u hadlay ciidanka israa'iil ayaa sheegay in iiraan ay gobolka ku riixayso xaalad aanay ogeyn halka ay ku dhammaanayso
duur wanaagsan dhegaystayaal halka aad warkaas ka dhagaysanaysaan waa v o a markan waxaad dhegaystayaal kusoo dhowaataan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaana degmada maxaas ee gobolka hiiraan inoogu soo diyaariyey wariyaha v o a ee gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane
dhalinyaradu waa dhibanaha koowaad ee colaadaha gaar ahaan kuwa qabaa'ilka dhallinyaro isu tegay oo reer maxaaseed ah ayaa waxay deegaanka ka bilaabeen wacyigelin si ay u yareeyaan dhibaatada ay dhallinyaradu la kulmaan waa xubinteena madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imanaysa degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaa barnaamijka igala qaybgalaya cabdi maxamuud xasan iyo yuusuf faarax muumin iyo maxamed axmed cabdulla sabriye hadalka ugu horreeya waxaan siinayaa cabdi tawaad Een, haddii aan ka hadlo dhalinyarada doorka ay ku leeyihiin nabadeynta aad door aad iyo aad ay nabadeynta ku leeyihiin dhalinyarada wax badan ayaan ka qabanaa dhanka dhalinyarada waxyaabahan ka qabanna waxaa kamid a xiliyada colaadaha oo kaletood een, waxaan wacyigelinaan ka sameynaa dadka oo dhalinyarada waxaan ku sameynaa laasim waxay tahay qofka wax dhima qofka dhimanaya hanoo dhalinyaro waaye ka ee dhaawac maana dhalinyaro waaye haddii saas taha marka dhalinyaradii inaan xaggoodii aan ka wacyigelino sidaas ayaan ku dadaalnaa xilliyada colaadana odayaasha iyo ayaan laftigoodana aan taabo gelinahoo nabadeynta aan kala qayb qaadanahoo aan meelaha ay j- markaa een, nab- colaaduhu ka jiraan aan la aadnahan wax kala qabanaa
dhacdooyinkii ugu dambeeyey iyo dhibaatooyinka dhallinyarada soo gaaray maxaa ku tilmaami karnaa gaar ahaan degmada maxaas iyo deegaanada hoosimaada marka ay colaadaha dhacaan Een, far walba farta kale intii ka dheerto dhibka uu ka bataa ee, ii sheeg ee, degmada maxaas boqolkiiba siddeetan waa dhalinyaro khaasatan in ka badan konton iyo dhowr tuula hoos timaada haddana ee, markii dagaalada oo waa meele oo macnaha ay ku baran tahay ii sheeg ee, dagaalka uu ku badan yahay dhowr dhinac ayaa dagaala ka dhacan liistiku ugu dambeeya haddaan soo qaato ee, in ka badan dha- toddobaatan dhalinyaro ah oo boqol ku dhow ayaa qaarna ay dhinteen qaarna ay dhaawacmeen sababtoo ah dhalinyartu waa ii sheeg feeska koobaad ee amba gurmud haddii la yidhaha amba ii sheeg ee qabiil haddii la yidhaha soo boodo waay ka qoriga sida iyo ka caawiyaha iyo ka ii sheeg lasoo ee, ii sheeg ee, inuu soo aarsada raba iyo waxaa dhan ma orda waa dhalinyarada marka dhibaatada ugu weyn dhalinyarada saame- saame- saamaysay ani hadda markaa dagaaladii hadda dhacay labada dhinacba iska inka badan ee, boqol dhalinyara ayay wax ku gaareen waana ii sheeg midda sababtay inay dhalinyartu dadka ugu bataan soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa toddobaatan iyo shan boqolkiiba inay dhalinyartu yihiin haddana af kale laga sheegaa wax kale oo cid cid u maqan iyo ceel u qodanna ma jiro marka aniga siin biri waxaan ku dadaalnaa dhalinyarta inay yihiin ii sheeg indhaha dalka mustaqbalkiisu inay yihiin biri ii sheeg inuuna qabiil inuu geed ka baxshamo inuu geed geynin sababtoo ah biri waxaa laga bixi doonaa qabiil waxaa loo qabi doonaa qaran waxaa loo tegi doonaa soomaalinimo waxay noqon doontaa waa aragtay dadka ee ii sheeg ee, markay dalka ka tagaan oo wadamadan looga dhow kenya oo kale haddii tagaan qofta soomaaliya haddii noqota ka kula dhasho oo kale noqone liisti marka kaba soo qabo ii sheeg ee, dagaalada hadda oo ka dhacay iyo meesha baanyeele oo kale labada dhinac waxaa ku dirira dhalinyar ay ahaan liisti marka labada nimood maalinta xabad isku ridayda haddii nairobi sugeed iskugu tagaan waxay noqonaa axabukay noqonaan laba saaxiibay noqonaan waxayna ku noqonaa soomaalinimaday ku noqonaan marka intaasaan ka dhaadhicina ii sheegay dhalinyartu inay ka badbaadaan ay iska ilaalishaan dagaalka sababta oo ninkan biri ku dhimana waa garabkiisa waa nin soomaali waa muwaadin waa ku af waa ku luqad dhulka ii sheegay sida badanna dhulalkaa sababa dhulkana ii sheegay ilaahay maqaadaana tahe ii sheegay soomaali waa soomaali soomaali waa soomaali marka odayaasha ii sheegiyo sida badan dumarka iyo waxa waxaa dagaalka ugu horeeya oo ku dhintaa waa wiil maanta iyo ugu dambeysay isbitaalada ii sheegay gurceel iyo magaalada beledweyne dal- iyo maxaas dadka la geynayay kortood waxaan dhalinyaro kii dhex kusoo dhintay waa dhalinyaro kii isbitaalka lagii waa dhalinyaro aliis marka wixii dhimanaya haddii dhalinyaro yihiin oo wixii dhaawacmaya dhalinyaro yihiin oo kii la fiirsanaya dhalinyara nin walba marka oo barnaamij wato inuu amboo hadaf qabsado amboo meel qabsado raba wuxuu jid ku falnaa waa dhalinyaro maanta haddii aad ceel- nin oday uu ceeldhaansho afka kab ku qaado wuxuu ceeldhaamina oday ku facamaan laakiin waa dhalinyaro aniga marka in la- la khasaar mugi laa faa'iida in loogu jirana ogaanay saas wacyigelin ahaan bilaawnay ilaahi subxaana watacalana waxaan ka rajeynaya inaan ku guuleysan doono oo qof dabo lagu shaqaysto amba dagaal ahliya amba dagaal qabiil gasho in laga waayi doono degmada maxaasi agagaarkeeda inta wax kala dhexeyn insha allahu tacala waa mahadsan tahay een, een, dhallinyarada kuwa aad wacyigelinaysaan ma hal dhinac oo keliya mase dhinacyada ay dagaalada u dhexeeyaan oo dhana wacyigelinta u samaysaan dhalinyarta haddaan daga- la- la wacyigelina waa qal qabiil maahana waa dhalinyartao dhan waa marka dulkan waa dhalinyarta kulliba dulkan waa dad islaama waa dad isku diina wax haddaan u dagaalamaana waa dulka dad hadaf oo dad kale wataan barnaamij kale wato waa odayaal wataan ma nin hadaf oo dan qaas howloo ku wato waa maxaa runta dhalinyarta waa ummad isku diina waa dad dhulaa ka dhexeya wax walbaa iska dhexeya waa isla joogaan waa isla dhasheen wax haddaan kala duweyna ma laha dulku ma dadku waa ji- jism waa isleeyihiin barnaamij wax walba waa isleeyihiin laakiin waxa qof walba hadaf oo nin walba ku shaqeysana dhalinyarta ku beedaan marka waxaan ka wacyigelina marka dhalinyarta waxaas inay iska dhaafaan ka waantoobaan ninka ku shaqaysana hadduu ku maa wixiisa uu iska dhaafo oo hantida ku bixin dhaqaalaha ku bixin ummadda shacab oo islaamka isku layna hadduu ku maa gaaraan hadda waxay ka dhacaan dad- meeshaan deegaanka hadda waxay ka dhacaan galgaduud iyo hiiraan qaybida ka dhacaan sida badan dad badan haddaan ognahay oo dagaalka dambaanyaal kule dad badan ku biceen rag badan dhalinyaro ay ku cuuryaameen ay joogaan oo waxqabad la-ayn oo ilmoodu waxu qaba la-ayn hadduu ku maa rag badan ku oo ku dhinto ku naf waayo waxaan ka dagaalama dagaa- dhalinyaro ah wax dagaalama wax kasoo dhan odag kasta hadduu cellaamiyo bi bi yira dhalinyaro soo bix ninka qorkiisa waa dhalinyar ninka kaleta waa dhalinyar ninka dhacaw- dhaawac qaada waa dhalinyar ninka hadduu kun maa dhimana waa dhalinyar ninka dhaawac waa dhalinyar waa marka kuleyba dhalinyar dalka dhan waxa u jooga dhalinyar waa boqolkiiba tobaatan iyo shan waa dhalinyarta sida hore loo sheegay marka hadduu la kulmaayo waxaan ka wacyigelinama dagaaladaas in ka waantoobaan xaqa islaamku diinta kuma fiicno wax kasta kuma soomaali kuma fiicno xaggan caalamka waa ka reebanta hadda wax walba waa ka reebanta balaadnimada waa ka reebanta dagaalkaas oo qabiil isku soo noqona qabiilnimo ma fiicno marka hadduu la kulmaado waxaas ha ka waantoobaan aan leenahay odayaasha hadduu la kulmaayo waxaas wadan ayuuna ha ka waantoobaan marka hadduu la kulmaayo waxaan leenahay rag dhalinyartaas waxaas ha ka waantoobaan cabdi waxaa tahay gudoomiyaha ee ururka dhallinyarada degmada maxaas ee dhacdooyinkii ugu dambeeyey iyo waxyaabihii dhacay maxaa la taaban karaa oo kal dhalinyaro ahaan aad qabateen oo si nabadda deegaanka ay u noqoto mid taabagasha oo colaadaha ay deegaanada dadka jooga ay uga baaqsadaan bismilah een, wax badan ayaa horta ka dhalinyar ahaan ka qabanay oo oo- oo dadaalo ah Een, hadda colaadihii ugu dambeeyey dhinacan een, galgaduud oo dhinacan een, kala galgaduud ayaa dhowr dhinaca kala kala teersannahay dhinaca webxo aan kala teersannahay Een, oo bariga xaggii dhinaca bariga ah taa marka waxaa waaye in een, colaadii w- w- dad wixii ka dhacay fir- dhinaca xagga een, waxbay tabteen dhinacaas oo kale waxbay tabteen marka inagoo meeshii tagnay oo dhalinyaro ahaan oo odayaashii quwadno meeshii tagnay waxaan ka shaqaynay marka waxyaabaha la tabanaya haddana in la bixiyo si nabadda loogu helo ayaan odayaasha aada uga taabagelinay Een, waxaa kaloo wax la taaban kara haddana oo aan ka sameynay dha- ka dhalinyaro ahaan een, deegaanka anaga aan joogno dadka nala jooga ayaan si fiican aan manaha u wacyigelinaa gudahan ka wacyigelinaa sidoo kale waxaan jecel- jecelahan ka codsanayaa dhinacyaha kaleetood oo dhallinyarada ah oo man- manaha deegamadaas dhinac kale kasoo jeedo in ayagana wacyigelinta ay sameeyaan anaga aan isla soo xiriirno si micnaha aan uga aan uga- aan uga fakanno in dagaal qabiil la isku laayo dadka waxaa ka dadka waxaa ka dhexeeyahay waxwaayan oo keliya wax uun isku hayaha waa waa dhul daaqsan een, marka xiliyada aba aba ama abaaro jirto ama roobka uu yaryahay oo hal- halkaas dhinac ka doo marka roobku carada siina xoogaa way- way yar tahay dagaalka uu yaryahay marka een, waxyaabaha laisku dagaalaaba haddii dhulka ay dhul yihiin een, ilaahayna dhulkiisa dadka wuu kaafi karaa marka waxa waye waxaan dhihi lahaa marka een, een, ha ka waantoobaan dadka oo dhalinyarada ah waxaan dhihi lahay een, ha iska ilaaliyo colaadaha nabada ka fiican colaada manaha wiil kuma dhinto wiil kuma soo noolaada wiilaa ku dhinto meel marka wiil ku dhimana qof hadda sisarheed maanta ma jirto wiilkiisa qof hadda sisarheed ma jirto een, hal magaalo oo idil oo- oo oo dhisan ay wiilkaaga lagu bedelaya ee keen waa la dilaya qof wiileed ma jirto haddana wiilkaa ku dhimana haddana tad wax toban shan kilomitr laba toban kilomitr shan kilomitr aan dhameyna wiilka ku dhimahaya oo baadiye haddana ah oo magaalo aan hayn hal magaalo qof sisar hayna ma jiro marka waxaan dhihi lahay marka waxaa ka fiican een, nabadda in la qaato colaadda Een, maxamed dadaaladan aad wadaan oo aad dhalinyarada kaga dhaadhicinaysaan inay nabadda adkeeyaan oo ay colaada kaga fogaadaan Ee, ma jirtaa cid idinku taageertay mase idinka kan dhalinyar ahaan degmada maxaas idinkaa is abaabulay oo tallaabadaas qaadaya okay walaalka xuseen aada u mahadsantahay Ee, ma jirto ilaa hadda cid lagu abaabushay Ee, barnaamijkaas dhalinyartayna ayaa ii sheeg isla garanay ii sheeg ee, wax- annagoona lagu yahay waxay xanuunka ku dhaca annaga waaye cid kaloo loola qaybsanaysa ma jirto Ee, suu gudoomiyahayna loogu horeeya oo ii sheeg cabdi tawaad mudan cabdi tawaad ee, madaxaan duubanay sababtoo ah waxyaalaha aad macquul ahayn oo markay kugu soo dhacaan aad yaabaysa waxaa ka mid a ee, waxaan la kulmay duq oo ii sheeg gaaraya toddobaatan iyo shan sano listi marka wuxuu igu dhahay ano afar jira ayaa hadda ka hor dagaalka rabta hadda dagaaladu ka socdaan oo xaduudka ee galguduud iyo degmada maxas ayaa hadda ka hor ano waxaro la jira aan nin ordaha la bursana igu imaada dagaalkan mararka xilligaas uu socday warna igu dhufto warkiin ugu dhuftaa soro mid kala qabta sawir nin faca waa wax war kugu dhafan ninka warka du marka dhalinyarta waxyaalaha ku yuucay gelin waxaa ka mid ah toddobaatan iyo shan sano dhulka meeshii muuna ka tegin Ee, ninka ilaa xuseen maanta meesha haddaad tagto geedka ninkaas waranka lagu dhufan rabtii ku yaalla haddana aliista sidii loogu dhimaha marka waxa meesha waxa kuu muuqata waxa socda waa dadka waxa dhimana waa dad walaala waa dadooda ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku sheegay qof muslima oo la dilaa waxay la mid tahay ii sheeg ee, adduunka dhan ayadoo la fasahaadiyey marka waa iska qiyaasi kartaa waxa ii sheeg ee, dhibaatada meesha ka jirta odayaashana qare laa siiyo waa ii sheeg labada dhinacba waa odayaasha ugu muhiimsan dunida sababtoo ah intaasoo dahal iyo dagaal ku dhex socday ee cimaamad ku dhex babinayaan ilaa war ilaahay laga cabsado war ilaahay laga cabsado ilaahayna ha ka ijirsiiyo hana la garab istaagaan barnaamijkaasna ha isku dayan inay lala macnaha lala lala lala ii sheeg lala abaalgareeyaan oo si aan uga guulaysan hadafkaan u gaarno waxa marka meesha yaallaa waxa ah qofta bulu-aadinka haddii taqaano waxay u dhimanayso hebelaan iga guulaystay war noqon mayso waxa guul ay jirtaa waa aakhiro adduunka guul waxa ii sheegay la kala guulaysan kara ma jiraan dad debka isku doonto ilma adeer iska guursada isdhex degan wax guul ay kala gaari karaan ma wiili abtigiis subaxda daba wiili abtigiisa iska hor imaana taas guul maahin laakiin waa ay sheeg mucjiso rabbaani wa walaalay marka dhalinyartan waxaan ka codsanaa ay sheeg dhinaca gudgudud dhalinyar badan iska naqaanaa waa xiriir waa sameynay laakiin waxaan rajaynaa inay ku guulaysan doono oo la samey doono dhalinyaro ay sheegeen badbaadinta ururka dhalinyarada urur la baxa in labada dhinacba la samey doono oo dagaalkaas uu noqon doono dagaal ii sheeg adduunka waxaa laisku mahad xisaab iyo qalin iyo hadal oo hadda marahaa waxaa laga soo tegey ii sheeg qori iyo waa laga soo tegey qori waa lagu fashilmay guushiisa waa aragnay in ka badan shan boqol oo qoyska ugu yaraado qoys meeshaas degan amba galguud ha deganaade amba dhinaca hiiraan ha deganaade oona qoftiisa ayna meeshaas ku dhiman male marka waa aragna qoli faaidiisa waa aragna laakiin aan aragno ii sheeg wada hadal iyo geed hostiisa in laisku yimaado iyo isfahan faa'iidadeedana aan baroobayno waxaan marka hooyooyinka iyo aabbayaasha iyo ii sheeg in allaale intii barnaamijkaas danaynayso in meeshaas nabad ka dhacda ay danaynayso waxaan ka rajaynaa ii sheeg dalkan waxa beteli waxa beteli kara waa dhalinyaro sababtoo anaga in afka lagala yiraha boqol kiiba todobaatan iyo shanaad tihiin haddana wixii raba lagala kor samaysto wax suurtagala noqona ma ahin waxaa la rabaa marka in barnaamijkan toddobaatan iyo dhowr sana rag ku dhex jiro waa la bedeli waaye laakiin alisti anagaa madax hadda mirax ugu duubane annagaa waxa diyaar u ah ina muddo ii sheeg boqol sano wixii lagu bedeli waayo inaan laba bilood gudood ku bedelno waxaan rajaynaa marka inay sheeg lala garab istaago lagula caawiyo walaalka hadduu qaldan yahan waxaa la yidhi gacanta qabo haddii laga galdaraanu heli laakiin ii sheeg ii sheeg in macnaha dagaal saas la iskugu heliyo wax macquula maahan sababtaa kaku dhimanaan waa in abti kaku dhimanaan waa in eedo dhinaca kale ka dhimanaan marka waxaan diyaar u nahay naftayna iyo maalkayna in la istaagno ila laale intii laga garab istaagaysana waa soo dhoweyneynaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaa in barnaamijkan oo ka faa'iidaysana saaxiibkay xuseen dhaqane oo si aada u hufan ii sheeg meelahaas warka uga soo duuba dadkaa si fiican u garab istaagay waxaan si fiican u yelinaa guddoomiyahan oo ii sheego si haagarnimo la-aana loo hor istaagay oo barnaamijkaas diyaar u ahaa inuu wax allaale wuxuu awoodo uu la istaagay anagana garbiisaan tagan insha allahu tacala waana guulaysan doonaa weligan insha allahu tacala cabdi tawaad waxaa tahay guddoomiyaha dhallinyarada kan dhallinyar ahaan ma isweydiiseen inta dagaalada ay socdeen hal qof oo ka mid a dhallinyarada oo faa'iido ka helay dagaalada dhacaya
macaad allah maasha allah ma u malaymahani hal qof oo faa'iido ka helay inuu jiro u malaymaha laga yaaba horta qof ku faraxsan inuu jiraa waa suurtagal boqolkiiba boqol dad ku faraxsan oo inay jiraan oo kuwa suurtagal laakiin badanaa waxaa la tilmaamaa haddaan hadda gunta u dhaadhaco waxaa la tilmaamaa dadka ka fog oo sida dadka qurbaha jiro kaleta dad wanaagsan way ka bateen laakiin waxaa la yidhahdaa meelahaasaa laga soo diraado waxyaabaha laisku haysto marka dadka kuwaas waxaan kula tali lahay nabadda ha usoo diraan wax manaha in dhullaiska riixa mid wax kusoo diri lahaayeen dhinaca nabadda waxa kusoo diraan ilahay waxaan kaloo umahad celinayaa odayaasha labada dhinac odayaasha labada dhinac deegaanka maxaas odayaasha ayaa deegaanka labada dhinacba odayaal aad u hufan waayeen oo dhanka nabadda saacadda wax dhaceen shan daqiiqa gudahood way ka jawaabaan labadooda labada dhinac ba ka jawaabaan marka way dadaalayaan ayagu laakiin xogaa waxbaa kasi waa tankaasi badan maahane dadaalku aad u badan yahay aadaan ugu mahad celina odayaashaasna
yuusuf dhallinyarada maadaama aad ka mid tahay ma la dhihi karaa waxyaabaha keenaya in dhallinyarada ay dagaalamaan oo ayaga ay isdilaan oo dhibaato intaa la eg ay isu geystaan waa aqoon la-aan aqoonlaan horta xagga ma jirto wax aqoonlaanta horta dhowr aqoonaa jirta mid waa mid maadi mid waa mid diini marka dadka waxay isku dilaan oo dhalinyarta isku dilaan waxa dhihi kara waa qabiil qabiil sidiis badnaaba haduu ku imaado dadku hadduu qabiil uu dabada ku hayo qabiil shaydaan ka faa'iidaysta shaydaanku ma ka faa'iidaysta wuxuu kule ninkaas walaalkaa oo kuu diino hambabaka oo dil wax dil dhulkaasuu kugu haasa ka raacday hadduu dhulkan raacdo xolihiisa dhac oo shaydaan kugu diray marka dhulkan lama dhihi kan aqoonlaan ahayd marka dadka ummadda waa boqolkiiba boqol oo ummadda islaam diin waa haystaan wax walba waa haystaan marka wax dhibkaas wada waa qabiil iyo dad hadulkooda fara dana qaasa laho hadulkooda maayanbax si kale wax usuga wato marka lama dhihi karo dadku aqoonlaan ahaydo dadku boqolkiiba boqol dadku dadku aqoon waa leh
maxamed marka ma kula tahay in dhallinyarada ay go-aan gaari karaan oo nabad inay keenaan maadaama colaadda markii hore lagu hogaamiyey in haddana inay nabadda ku hogaamiyaan deegaanka ma kula tahay inay awood u heli karaan iyo madax bannaani yes waa midda ugu fudud oo xuseen haddaan aan tusaale kusoo qaato soomaaliya waxaa bedelay ee sheegay dhalinyara layidhi saddex iyo toban nim oo israel oo nimankii ahaaya bedelay dhalinyaray ahayn odayaalna ma ahayn waxay ku bedeleen waxay isfahmi karaan waaqaca socda la jaan qaadi karaan sababtoo ah waxay ku dhacday sida badan waaqaca socda waxa horiya oo siinbiri amba wax hori kara amba wax dimi kara waa dhalinyarta marka aniga markaan aragnay ii sheeg waxa dhinac kasta oo macnaha leebelka ugu badan oo wax ku gaaraya in dhalinyar yihiin cidda ugu badan oo macnaha isheeg barnaamijkaas uu ku dhacaa afar ilaa saac inay dhalinyaro yihiin waxaa arkaysaa isheeg dhowr iyo toban nin oo cuuryaana oo ilmahooda guryaha joogaan ya shalay markuu qoriga uu qaaday risaasaa lagu shubay timiraa la daba taagnay biyaa lala daba taagnay taas waay maanta waxay caddahay marka in gurgiisana cid ay ka wanahay oo ilmihiisa ay meeshaas ku rafaadsiin haddaa weydiiso waxay leeyihin aabbahan wuxuu ku dhintay hebel hebel ku dhintay ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi macnaha waxaan qabiil aan macnaha laydigu sameeyey oo laydigu sameeyey inay isku aqoonsatiin bis ya in dadka aad isku garatiin bisa laydigu sameeyo maahan in ak forty seven amba maraykan amba meelo kale jaaliyado jooga in ay toddobaatan kun oo doolar halka suug wuxuu jooga toddobaatan kun oo doolar hal suug marka toddobaatan kun oo doolar ay hal hal beel ay soo gado anaga waxaan rajaynaha in labada dhinac anagoo ah halkaa suug lacagta laga bixi lahaa imika afar loo qaybiyo hal hal dhegoo ka mid a inaan meeshaas nabad uga dhici karna xabadda bana inaan ka dhici karin inaan ku guuleysan karno insha allahu tacala biidnillahi kariim cabdi ugu dambeyn maxay tahay fariinta aad u direyso dhalinyarada labada dhinac ee colaada dhexdooda laga horinayo
waxaan u dirayaa dhalinyarada laba dhinac horta nabadda aada u wanaagsan nabadda hala qaataan leehay fariinta aan u diraho kale waxay tahay marka waxaan rabaa in aan labada dhinacba ay ka qeyb qaataan qolo walba meesha joogto ay u qeyb qaadato inay nabadii ka keento markay ka keentana haddana in xiriir la sameeyo guud gogol la dhigo gogashaas nabad oo raagto oo dhalinyaradu ay wax ka taagan tahay ay hurmuud ka tahay meesha laga qaato ayaan kula tagnaa dhalinyarada in ay doorka koowaadba inay dhalinyaradu ka yeelato ay soo horfadhiistaan dhalinyaradu laasim lagama maarmo odayaasha laakiin cudurku meeshuu ka jira ina daaweeya fiican manaa dhalinyaradii wixii isdagaalaya oo dhalinyarada yihiin waa inay dhalinyaradu isoo horfadhiisata iyadu nabadda qaadato saasaan dhalinyarada kula tagnaa alhamdulilah guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena madasha dhallinyarada waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waagaag dhegaystayaalen intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa magaalada ama degmada maxaase gobolka hiiraan noogu soo diyaariyay islamarkaana inayla socodsiinaya toddobaadkan wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane waxaanaad ku dhegaysanayseen idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta v o idinka imanaya washington haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoola diyaara islamarkaana inoo soo jeedin doona jamaal axmed cismaan
mahadsanid sharwac kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan horyaalada kala gedisanee yurub qaarkee kuwo kalena maanta ay dhici doonaan horyaalka dalka talyaaniga naadiga yuventus ayaa horyaalka qabatay kadib markii hogaanka horyaalka ay qabateen iraade kadib markii ay kaga adkaatay naadiga fiorentina oo ay la dheeshay laba gooli waxba waxaana naadi kubadda cagtaha yuventus labada gool ay dhalisay oo ay markaasi ka saaciday inay naaboli ka sara marto oo laba dhibcood hadda uun ay ka sii sarayso sidoo kale laliigaha dalka sbain atletico bilbao iyo las balmas ayaa wada dheelay wax gool a iska maayaan dhilin ciyaartaasi eber yeber ayay ku dhammaatay jarmalkana raisenbol sport libsig iyo augsburg oo dheeleyna laba gooli waxba naadiga augsburg ayaa afka ciidda loo daray maanta horyaalka dalka ingiriiska kulanka ugu soo horreeya goorrow dhexi doono kulanka ugu xiisaha badan waxaana naadiga tottenham ay gagadeeda ku martigelin doontaa naadiga arsenal evertoni crystal balace ayaa dheeli doonaa brighton and hove albion waxay u socdaali doontaa naadiga kubadda cagta stock city swan city waxay la dheeli doontaa naadiga banley watford iyo westham united ayaa sidoo kale wada ballansan kulanka ugu dambeeya ee maanta dhexi doona isaguna xiisaha leh waxauu yahay naadiga manchester city ayaa la dheeli doontaa naadiga lester city sidoo kale dhegaystayaal horyaalka dalka talyaaniga waxaa kulamadu kooxaha ay isku arki doonaan kulanka ugu soo horreeya wuxuu dhexi doonaa goordhow naadiga sbaal waxay la ciyaari doontaa ac milan croton iyo atlanta ayaa wada ballansan kulanka ugu xiisaha badan ee horaalka dalka talyaanigana wuxuu yahay maanta s s lazio iyo s s c napoli in ay kulan xiiso badan wada ballansan yihiin oo ay dheeli doonaan valreal iyo alaves ayaa laliigaha dalka sbain wada dheeli doona atletico madrid waxay u socdaali doontaa naadiga kubadda cagta ee malaqa leganis iyo eber ayaa sidoo kale wada ciyaari doona halka real madrid iyo real sociedadna iyagu ay wada ballansan yihiin oo ay wada dheeli doonaan dhegaystayaal haddaan horyaalka dalka jarmalkana idin dulmarno kulamada uga xiisaha badan ee dhexi doona waxay yihiin bayan liverkusen waxay la dheeli doontaa heath berlin rusha dortmund waxay la dheeli doontaan hamburg naadiga kubadda cagta ee frankfort iyo f c clon ayaa dheeli doona bayern munich waxay la ciyaari doontaa naadiga shalka ofor xubinta ciyaarahana dhegaystayaal halkaas haynoo joogto
xubintii ciyaaraya jamaal axmed cismaan dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno haatanna aynu jallicno dhinacii kaalmaha heesaa waxaa idinku soo maqan codadka talantaaliga ah ee fanaaniinta cabdi holan iyo ekraan caraale iyo weliba heesta halku dhegeedu yahay xasili
filaya inaad ka wada hesheen heestaasi ikraan caraale iyo cabdi holan ayaa ku luuqeynayay gunaanadun waxay u ahayd idaacaddeenii duurnimo waa anigoo ah jamaal axmed cismaan cabdixakiin maxamuud shirwac iyo bashiir abdikar oo isku duuban inteedkeena dhammaanteenu tan iyo afarta galabnimo nabadgelyo
xadigaygi noqo